Shirkadda nadaafadda iyo bilicsucelinta gobolka Banaadir ayaa olole nadaafadeed ka sameysay qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho. Degmooyinka laga sameeyey ololaha nadaafadeed ayaa waxaa ka mid ah Howlwadaag, Boondheer iyo Warta Nabadda. Maxamed Cabdi oo ka mid ah madaxda shirkadda nadaafadda iyo bilicsucelinta caasimadda Evie ayaa ka warbixiyay ololahan.
bismillahi alxamdulilah aad iyo aad u mahadsantihiin reer boondheere caawa waxaan shaqad waxaan ka shaqaynay degmada boondheere shirkadda ifiye iyo maamulka degmada boondheere ayuu iskaashanaya waxay ka shaqeeyeen iskooska boondheere ilaa iyo nasiibuundo waddadan ilaa iyo maxay ahaaday warta dhulkaasay ka shaqaysay shirkaddu maamulka degmadii waa nala shaqeeyeen aaday u mahadsan yihiin ugu dambayntii gudoomiyaha degmada boondheere ee gobolka banaadir oo isna ka warbixiyey dhinaciisa ayaa waxa uu sheegay in maamulka boondheere iyo shirkadda ifi ay iska kaashadaan ololaha nadaafadeed sidoo kalena maamulka boondheere uu diyaar u yahay in ay ka qayb qaataan bilicda degmada sidii lagu soo hagaajin lahaa Ololahan ayaa ujeedkiis waxa uu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa horumarinta nadaafadda iyo bilicsucelinta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.